asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akheerta qiimaha laha wada nagala xidhiidhaay waxaana wanaagsan ayaadu leenahay meel kasta oo dal iyo dibadda aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada caalamiga somali diaspora news dot com kula soo dhawaada war wixii dal iyo dibadda idinka haynay habeenkan caawa warkana waxaa si wada jira idinku soo tebinaya yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad qodobada warka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan president axmed maxamed maxamuud silaanya ayaa maanta xarga ka jira dhismo cusub oo loo sameeyey wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee somalilan dhinaca kalena madaxweynaha ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay garajaama garaad ismaaciil ducaale oo ka tirsan madax dhaqameedka somalilan gaar ahaana gobolka sool gudoomiyihii guddida doorashooyinka qaranka somalilan oo maanta iscasilay iyo xubnaha guddidaas oo guddoomiye cusub u doortay afhayeenkii guddidaas madaxweynaha dalka burundi oo ay ciidamadiisu ciidamo waddankaas ka socda ay ka joogaan magaalada muqdisho ayaa maanta booqasho aan hore loo si shaaci ku tegay magaaladaasi kulana la qaatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dilkii labaad ee xildhibaan lagu khaarajiyo oo muddo afar iyo labaatan saacadood ah gudahood ka dhacay magaalada muqdisho iyo hoggaanka sare ee soomaaliya oo arrintaas cambaareeyey mucaaradka siriya iyo reer galbeedka oo qaadacay doorashooyinka lagu wado in ay ka dhacaan bisha juun wasiirka diinta iyo waqaafta somalilan ayaa sharaxaad dheeri ah ka bixiyey salaad fooddoon ah oo uu ku baaqay madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo hogaanka sare ee xisbiga wadani ayaa sheegay inaanu jirin haba yaraatee wax khilaaf ah oo ka dhexeeya madaxda sare ee xisbigaasi akhyaarta qiimaalaha wadda nagala xidhiidha intaasi waa warkii oo kooban haatana kusoo dhawaada wararkaygii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaayo ayaa maanta qasriga madaxtooyada somalilan ku qaabilay garajaama garaad ismaaciil ducaale oo ka tirsan madadhaqameedka somalilan gaar ahaana kasoo jeeda gobolka sool ee somalilan faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya yuusuf maxamed ismaaciil sida uu sheegay afhayeenka qasriga madaxtooyada somalilan axmed saleebaan dhuxul oo kulanka madaxweynaha iyo garaadka dhex maray kadib warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu kala hadlay garaad jaamac garaad ismaaciil iyo wafdiga wehelleeyey ee ku soo booqday qasriga madaxtooyada arrimo door ah oo ku wajahan nabadaynta gobollada bari waxa uu madaxweynaha somalilan xusay in markii uu xukunka dalka la wareegay uu gogol nabadeed u fidiyey cid kastoo tabasho siyaasadeed ka qabta xukuumadda somalilan afhayeenka madaxtooyada ee somalilan axmed saleebaan dhuxul oo sii faahfaahinaya arrimihii kulankaa lagaga wada hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo madaxweyne ku-xigeenka mudane cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil zayrici wasiirka madaxtooyada iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa waxay ku qaabileen garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale odayaal waxgarad mas-uuliyiin siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka sool garaad jaamac iyo cugaasha iyo waxgaradka kale la socday maanta ee xarunta madaxtooyada madaxweynuhu ku qaabilay waxay ka warrameen kaalinta ay ka qaadanayaan horumarka dalka sida mar walba iyo wakhti kastaba ay diyaarka ugu yihiin qarannimada somalilan iyo meelmarinteeda sida ay mar walba diyaarka ugu yihiin in ay wax ka qabtaan wixii nabadgelyada darro keenaya dalkeenna iyo dadkeenna ku keenaya nabadgelya darro waxaa kaloo uga warreyn madaxweynaha deegaanada gobolka sool ee gobolkaasi sool waxyaabaha uu tabanayo oo dhinaca horumarka loo baahan yahay in wax lagala qabto ayay ka warrameen iyo baahiyaa jira runtii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa uu jeediyey hadal dheer oo uu kaga warramayo taariikhda dalkan uu leeyahay sidii midnimada lahayd sidii wadajirka lahayd ee guud ahaanba markii xorriyadda dalkan loo dagaalamayay ee ingiriis la- lagula jiray qaybtii ay reesool ku lahaayeen hormuudnimadii ay ku lahaayeen iyo kaalintii ay ku lahaayeen waktigaasi dheer wixii ka dambeeyey iyo halgamadii lasoo maray waxaa kaloo madaxweynuhu uga warramay koob iyo sagaashankii go-aankii dib ula soo noqoshada amba dib u sicida qaladkii dhacay lixdankii ee magaalada burco lagu guddoonsaday in somalilan ay dib ula soo noqoto reesool kaalintii ay ku lahaayeen reesool waxay ka qaateen garaadadooda iyo cugaashooda iyo waxgaraskooguba kaalin mudakarnimo oo hormuudnimo ay ka qaateen waa tii ta lagu socdaa waa tii la tala doonaya in laga midho dhaliyo waa tii tala doonaya in midhaheegii way muuqdaan oo midhaheegii somalilan waa nabadda waa dowladnimada waa ismaqalka waa kala dambaynta waa dhismaha qarannimo iyo hagiddiisa madaxweynaha jamo- jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siinaayo mar walba uu ku taamayo in dalkaasi uu ka sameeyo isbedel daba oo ummaddu ay dareento aad iyo aad baa aad iyo aad baa layskugu warramay madaxweynuhuna taariikhtaa dheer ayuu ka soo warramay sida mar walba xukuumaddiisu ay diyaar ugu tahay waxyaabaha iyo adeegyada loo baahan yahay in dadka lala qabto wixii xukuumaddu awooddeeda ay haysaba inay la qaban doonto intii kulankaasi jawi fiican buu ku dhacay jawi farxadeed buu ku dhacay jawi isqancin buu ku dhacay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaayo ayaa maanta xarigga ka jara dhisme cusub oo wasaaradda deegaanka loo dhisay sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu beeray geedka horumarinta deegaanka oo barxadda weyn ee wasaaraddaasi laga dhex sameeyey madasha maanta ayaa ahayd mid ka duwan munaasabadihii hore ee madaxweynuhu ka qaybgeli jiray waxaana ugu muhiimsanaa hadiyado ka samaysan dharkii hidaha iyo dhaqanka oo ay madaxweynaha iyo murugadiisa ugu soo talagaleen dadka reer miyiga ah ee somalilan una soo wakiishaan wasiirka deegaanka sidoo kalena goobtani maanta ayaa ahayd mid aan haba yaraatee lagu arag sharaab keeg biskud iyo nacnactoona balse dadku ay ku mashquulsanaayeen soona xasuusteen hidihii iyo dhaqankeenii soo jireenka ahaa marka laga eego dhanka cuntada ee maanta ku sugnayd goobtaasi waxaana madasha laysku weydaarsanayay caanogeel muqmad hilib solaya malab timir iyo subag madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaayo ayaa khudbad dhinacyo taabanaysa halkaa ka jeediyey oo ku aadanayd sida ay xukuumaddiisa ugu go-an tahay horumarinta wasaaradaha dhismayaasha ay wasaaraduhu ku shaqeeyaan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa guddoomiyihii komishanka doorashooyinka qaranka somalilan ciise yuusuf maxamed ciise xamari ayaa iscasilay maanta waxaana guddoomiye cusub loo doortay afhayeenkoodii maxamed axmed geele shir ay maanta isugu yimaadeen xubnaha uu ka kooban yahay guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa lagu shaaciyey in casila- iscasilaadda guddoomiyihii hore iyo magacaabista kan cusub waxaana sidaasi ku sheegeen war-saxaafadeed ay goordhoweyd soo saareen guddiga doorashooyinka qaranka somalilan oo nuqul ka midii soo gaadhay shabakada caalamiga ee somali diaspora news dot com waxaana uu dhignaa sida tan maanta oo ay taariikhdu tahay laba iyo labaatanka bisha abriil sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka waxa uu komishanka doorashooyinka qaranku la socodsiinayaa bulshaweynta reer somalilan xisbiyada mucaaradka xukuumadda iyo dareeyayaasha doorashooyinka in guddoomiyihii komishanka doorashooyinka qaranka mudane ciise yuusuf maxamed uu arrimo shaksi ah awgeed codsaday in uu baneeyo jegada guddoomiyihii komishanka doorashooyinka qaranka taas oo uu qoraar rasmi ah uu kaga codsaday xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka soo gaarsiiyey labaatankii bisha abriil ee dhisa sanadka labada kun iyo afariyo tobanka xubnaha guddiga doorashooyinka qaranku waxay si wadajir ah uga aqbaleen in mudane ciise yuusuf maxamed xamari uu baneeyo jagada guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka iyagoo uga mahad celiyo wada shaqayntii xilkasnimada lahaa ayaa ay yidhaahdeen ee mas-uuliyaddii iyo mas-uuliyadii hogaamin tawacneyd ee uu muujiyey muddadii uu hayay xilka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka somalilan sidoo kale waxay xubnaha guddiga doorashooyinka qaranku si wadajir ah ugu doorteen xilka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka mudane maxamed axmed xirsi geele waxaana ilaahay uga baryeen inuu u fududeeyo xilkaasi loo igmaday xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka ee war-saxaafadeedkan ku saxeexnaa ayaa kala ahaa maxamed xirsi geelle guddoomiye cali khadar xasan cismaan guddoomiye ku-xigeen injineer ciise yuusuf maxamed xubin asitax ibraahim xasan xubin cabdiraxmaan maxamed ismaaciil xubin raabi abdi maxamed xubin faarax abiib aadan xubin madaxweynaha dalka burundi piero nkurunziisa ayaa booqasho aan hore loo shaacin maanta oo talaado ah ku tegay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalga ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kusoo dhaweeyey biyeero garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxaana kulankoodu ka dhacay saldhigga ciidamada amisom ee ku yeedha garoonka diyaaradaha ee aadan cabde ay iskula soo qaadeen xidhiidhka labada dal ka dhexeeya ciidamada dalka burundi ee amisom ayaa soomaaliya ku sugan tan iyo sanadkii labadii kun iyo toddobadii waxaana qayb weyn ka qaateen baa layidhi dagaaladii lala galay al-shabaab ee banaanka looga saaray magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh mahmuud ayaa waxa uu u sheegay madaxweyne biyeri doorka ay ciidamada dalka burundi oo kaashanaya kuwa soomaaliya iyo ciidamada kale ee amisom ay ka qaateen in magaalada muqdisho iyo goobo kale oo dalka ahba laga saaro al-shabaab waxaana madaxweynaha hadaladiisii ka mid ahaa muddadii ay ciidamada burundi dalka ku sugnaayeen horumar ballaaran baa la sameeyey ayaa uu yidhi muqdisho oo kooxihii nabaddiidka ahaa laga saaray oo maanta muqdisho ay ku tallaabsatay horumar baaxad leh sidoo kale gobollo fara badan ayaa gacanta al-shabaab laga saaray sida baydhabo kismaayo marka jawhar beledweyn xudur iyo goobo kale ciidanka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ayaa ku howlan sidii al-shabaab looga saari lahaa ayaa uu sheegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud goobaha ay joogaan oo shacabka loo gaadhsiin lahaa faa'iidada nabadda waxaa mahad gaar ah leh ayaa uu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud burundi iyo kuwa kale ee afrika ee noo soo gurmaday dhinaca kale madaxweynaha dalka burundi ayaa isla maanta kulan la qaadanaya taliyaha ciidanka amisom jenaraal siles oo isaguna ka socda dalka burundi waxaana la filayaa inuu isla maanta dib uga laabto magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wararka ka imanaya magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya ayaa sheegaya in xildhibaan labaad lagu dilay maanta magaaladaasi xildhibaanka la dilay ayaa la sheegay in lagu magacaabi jiray cabdicasiis isaaq ibraahin iyada oo la sheegayo inuu dilku ka dhacay guriga uu xildhibaanku ka tegan yahay xaafadda dharkinley ee magaalada muqdisho waxaana mas-uuliyadda dalkaas duurta u ritay kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jirta dowladda soomaaliya iyo howlgalka nabad ilaalinta ibaanka ayaa waxa uu noqonayaa dilkii labaad ee loo geysto xildhibaan ka tirsan dowladda soomaaliya oo la fuliyo muddo afar iyo labaatan saacadood gudahood ah halka xildhibaan kalan oo la dhaawacay arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli uu magaalada muqdisho ka socdo shir lagaga hadlayo ammaanka soomaaliya oo ay ka qayb qaadanayaan khubro badan oo ka shaqeeya dhinaca ammaanka wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda somalilan sheekh khaliil cabdilaahi axmed ayaa maanta ku dhawaaqay in guud ahaanba dalka looga dareeri doono maalinta sabtida lix iyo labaatanka bishan abriil ee sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka kuna beegan lix iyo labaatanka bisha jumaado aakhar ee kun afar boqol shan iyo soddonka hijiriyada saacadu marka ay tahay sagaalka subaxnimo salaad roobdoon ah wasiirku waxa uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siinaayo uu amray in dadweynaha reer somalilan ee ku nool goboladii dubooyinka dalku ay tukadaan salaada roobdoonta ah ee alla looga baryayo inuu raxmaadkiisa inoo shubo waxaana wasiirka hadaladiisii ka mid ahaa madaxweyne waa tahay waxbaan u mahadcelineynaa maanta inaad ummadda reer somaliland u dhawaaqday kuna wargelinayso kuna amrayso si sunnuhu ahaa inagoo raacna sunnadii nabigeena sala alla cala salam sidoo kale mafruuq u yarraago xilliga loo bartay u yarraago waxaa suuqa salaacsan noo jideeyey inaynu roobdoon tukano roobdoon tukano sidaa darteed madaxweyne waxaanu anaku amarkaaga fulinayna ummadda reer somaliland waxaan ugu baaqaynaa ka wasaarad ahaan wasaaradinta awqaafta in dhammaan shacbiga reer somaliland gobolada degmooyinka meelka joogaan inay maalinta sabtida ee bisha lix iyo labaatan lixaatanka abril kuna beega lixda afar bishii jamaad aakhir aynu ku jirno inaynu isku soo baxno sideed subaxnimo gobolada iyo degmooyinka dhulka salaada ciidda oo aynu ku tukano salaada rabdoonta si ilaahay subxaana wa tacaala madanaanu sunnihiisa qaadanayno oo ilaahay subxaana umad islaamana aynu nahay ilaahayna baryayno waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu u ballan qaado isaguna inuu nagu jawaabo oo ducadeena waa aqbali doono insha allah tacaala maadaama madaxweynuhuna taas uu isaguna ka codsaday shacbiga inay si qalbi furan oo naxariista ashiisa maxad oo ay u toobad keenaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay u bandhigaan baahida ay u qabno naxariistiisa ilaahay subxana wa tacala marka baahidayna aynu bandhigno waxa wax xaqiiqo ah ilaahay subxaana naga aqbali doono ibarya buu yidhi ducuunii astajib lakum ibarya ummad yahay waan ka aqbali doonaayo sidaa darteed mudankan kaamila cilmeyna mar labaad in amarkaa fulin doono insha allah tacaala oo degmooyinka iyo barsaabada gobolada dhammaan soo gaarsiin doono warkeena xaafadna ku bixin doono haddana ugu dambaytiina mucaaradka dalka syriya ayaa qaatacay doorashooyinka madaxtooyada ee dalkaasi lagu wado in ay ka qabsoonto bisha juun ay nagu soo foolle saddexdeeda mucaaradka ayaa sheegay in iyada oo dalkaasi uu ka socdo dagaal ka dhan ah madaxweyne bashaar al asad aanay macquul ahayd in haddana loo dareero doorashooyin mucaaradka ayaa sheegay in xukuumadda syriya ay doonayso sifa ay ku sharciyeysato hogaanka dalkaasi ee shacabku hore ay u diideen dalalka reer galbeedka ayaa dhankooda wax lagu qaso ku sheegay doorashooyinka ay xukuumadda syriya dabada ka riixayso qaramada midoobey ayaa dhankooda sheegay in doorashooyinka la shaaciye ee madaxtooyada syriya ay keeni karayso burbur ku yimaada nabadaynta dalkaasi qaramada midoobey ayaa sheegtay in dagaalada ahliga ah ee dalkaa ka socday muddada labada sano ka badan ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo konton kun oo ruux akhiyaarta qiimaalaha wadanaga raxodaa guud ahaan intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dal iyo dibinta ayni ka haynay warkana waxaa si wada jira idinku soo tubinayay yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan guud ahaan barnaamijkeenana waxaynu kusoo ilxiraynaa heestii cawo waa codkii la yaabka lahaa ee maxamed siciid biike kulankan hortii waxaan idin leenahay
dhaqaaqo calankeena kumaan caasiyenabe ha dhaqaaqo calankeena
Today I today, today I today.